shaqaaqooyin ka dhacay muxuu ahaayey aagaas ka xandhaale ayaanu ku baxnay saraakiil ka tirsan galmudug dowladda etoobiya kelinka shanaad dhammaan halkaasaan iskugu tagnay waxyaalihii aan u tagnay aan meesha annaga u tagnay waxay ahayd shaqaaqooyinka meeshaas ka dhacday berkada la dumiyey oo ay muxuu ahaayey aagaas ka xandhaale ku yaalay iyo arrin ayaga laftigooda ka horrayso meesha ka dhacday marka hore waxaan rabnaa inaan ka tacsiyooyo nimankii halkaa lagu dilay bishii aan hadda lagu dhammaatay dhexdeedii ciidamada amniguna runtii ay tilaab ka qaadeen oo dadkii dhalay iyo dad la dhashay iyo hoyooyinkoodiba ay xihan yihiin ciidamada amnigu tilaabta ay qaadeen waa u mahad celinayaa intaa kadib shaqaaqooyinkii halka aan u tagnay waxaa ugu dhib badnaa baraago la jejebiyey saraakiisha etoobiyaanka iyo saraakiisha kilinka ee soomaaliya iyo saraakiisha galmudug halkaasaan iskugu tagnay arrintaa iyadaa is-afgarad iyo isku soo dhoweyn baan runtii baan ka gaarnay baraagihii la jebiyey waxay qaateen maamulkii kilinku in arrintaasi qalad tahay ayaguna ay la wareegeen wixii meeshaa ka dhacayo baraagihii iyaga ayaa la wareegay xilkoodii inay sidoodii ku soo celiyaan ciddii gaysatana ay ku taxalluqaan waxyaalihii horey loo saxiixay bay ahayd oo maamuladu kala saxiixdeen arrintaas sidaasaan kusoo gebangebaynay ciidamo runtii meeshaas joogay oo dadkii baraagaha laga jebiyey ay aada meeshaas ugu qamaameen iyo kuwo kaleba waa la kala qaaday ciidamadaas meeshii si nabadgelyaha loo soo kala qaaday go-aan baana laga soo gaaray saafgarad waxaana noo dhiman ku laabasho iyo kormeer intaasaan ka soo gaarnay aada u mahadsantah generaale dhacdooyinka la xiriira shaqaaqooyinka beelaha ee u dhexeeya xadka soomaaliya iyo etoobiya way soo laalaabteen inkastoo kol hore heshiis laga gaaray hadda maxaa heshiis rasmi ah oo laga gaaray
waxaa laga gaaray aada u mahadsan tahay waxaa laga gaaray arrintaanisa dib usoo laaban ee gacan amniga gacanta lagu qabto oo amni darrada meeshaas ka dhacday amni lagu bedelo oo ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa galmudug iyo kuwa kelinkuba laga shaqeeyo aagaasna gacanta lagu hayo si nabadana dadkaas walaalahay u wada daaqaan go-aankaas ayaan ka soo qaadanay dhinaca galmudug waxaa kugu weeliyey saraakiil ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan marka ay noqoto laamaha amniga nabad sugidda booliiska iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo xubno wasiirra ah ee arrintaa qalinka ma kusoo wada duugteen in amniga deegaanada dadka wada degan laga shaqeeyo aada iyo aad aada iyo aad taliyaha qaybta biliiska galmudug taliyaha qaybta nabad sugidda gobolka mudug taliyaha daraawiishta ee muxuu ahaayey hadda xerada dhaankaroone dhammaantood waa u mahad celinayaa runtii dadaalka dheer ay ka qaateen amniga dhammaan waxaan isku afgarannay labada saddexda dhinacba shirkii saddex geesood uu ahaa oo galmudug iyo kilinka iyo etoobiya ayuu ahaa saraakiil federaalka soomaaliya iyo federaal saraakiil dowladda etoobiya dhammaan meeshaas waa la wada joogay waxaan qalinka iskula duugnay meeshaas isku si in amnigeeda loo qabto
dadkan maxay tahay marka ay noqoto waxa rasmiga ah ee ka dhexeeya haddaad xog baaris samayseen
wallaahi waa dareemi kadhaa waa daaqsin weeye waxa kane daaqsin baa laysku hayaa daaqsintuna nabad in lagu wada daaqay ku fiican tahay waa wax iska soo laalaabtay oo daaqsin quseeya meelo la wada daaqi jiray awal oo la wada deganaa oo hadda maarata isriixriix ka jiro waxa ay ka jiraan waxa waa intaa waay
haddii aanan khaldanayn dhowr bilood ka hor heshiis colaad kadib laga gaaray oo ahayd deegaanada frantifor iyo ka xandhaale saraakiil dowladda federaalka etoobiya ka socotay iyo dowlad deegaanka soomaalida iyo madaxdii galmudug oo adiga aad horkacaysay ayaad la kulanteen heshiisaa la gaaray waxay yimaadeen gallinsoor waxay tageen cadaado heshiiskaasi in mar kale uu buro yaa iskale mas-uuliyaddiisa
aada u mahadsan tahay waxyaalaha aan higsanayno amaba aan taargetka ka dhiganayno ayaa ahayd heshiiskaas dhaxalgalka ah ee wixii laga gaaray mirihii laga dhaxlay ayadaan higsanaynay waxa aan tex raacnayna waxay ahayd oo haddaba aan soo tex raacnay oo aan isla qaadanay heshiiskii hore oo la saxeexay asagii ayaan qaadanay laguna dhaqmayaa cid kasta dhacdo kasta way dhacdaa mar kasta waxbaa dhaca annaga runtii hadda dadkan dhacdadan hadda u dambayso labadan nina dhinacaanay ka dhacday ayagana dhinacaan baraka jabintiya waxaasaa ka dhacay waxaanan isleenahay dee adduunka wax dhacda way dhacdaa laakiin waa in laga daba tagaado dhacdadaas wax laga qabtaa waxaan aaminsannahay haddii alla idmo in dhacdooyinkaas wax laga qaban doono nabadii iyo walaalnimadiina dib u soo laaban doonto ugu dambayntii dhinaciina dowlad goboleedka galmudug maxaad damaanad qaadaysaan dhinaca nabadda marka ay noqoto deegaanadan oo muddo ka badan soddon sano ay ka jirtay colaad
aada u mahadsan tahay waxaan ballan qaadaynaa horena u saxiixnay oo aan qalinka ku duugnay dhinac adiga wixii ka dhaca tilaab cad inaan ka qaadna waana ka qaadna